waa shir amni oo qaybta amniga looga hadlaayo waxaan isku yeernay bulshada dadweynaha meesha degan iyo iyo madaxda kulli ocskaa joogay anigaa joogay jiifashaa joogeen waxaa joogeen yimbakumi waxaa joogeen kuwii oo village elders duqeydii waxaa joogeen xaafadan waxaa joogeen reydkii waxaa joogeen ganacsatadii oo section three erigan joogeen dhammaanahan dhalimaha dhalinta oo soomaalida iyo yaa qaar ay ka mindi isgelinayeen qaarna dadka madowga ka sheeganaya ee dhacbob mindi wax u isticmaalayeen magaca badan wayna siiyeen oo dadkii dambi faldambiyaadka ka dambeeyeen waan ka helnay magac badan bayna siiyeen oo ay dhaheen iyo hebel iyo hebel hebel hebel noo sheegeen marka qaarna dowladda horaan way qabatay oo xabsiya la geeyey habeenahan kulli meeshan operationsa laga waday operation waxaa la dhahaa howlgal baa ka socotay dad badanaa la qabtay oo xabsi la geeyey maxkamadda qaar la geeyey ayaa la horgeeyey qaar xabsi ku jiraan marka shaqada meesha ka socotay marka waa inaad dadkii dadweynaha aad u sheegto dowladda shaqada ay ay qabatay iyo waxaa noo dhiman iyo wixii dadkii la tuumsan yahay targeted operations halae lasoo qabto kuwii oo la tuumsan yahay marka waa in la isku xirnaado dowladda iyo shicibka isku xirnaado shirka wuxuu ku saabsanaa shir amni buu ahaa soomaaliga ma la kala kasaaya inuu qofka soomaali ka yimaada iyo inuu kenya ku dhashay soomaali waa soomaali suuradda waa la isku egyahay waa isku diin waa isku dhaqan waa isku luuqad waa dad wala dhashay oo ehel leh marka qofka inuu soomaali ka yimaada wejiga uma qorno inuu kenya ka yimaado inuu dibad ka yimaado wejiga uma qorno tinta waa isku midi kii kale waa inaad qofka ogaato sharcigiis firis marka ma kasi karno qofka inuu soomaali ka yimaado inuu kenya ka yimaado inuu meel kale ka yimaado balse qofka markii la qabto umbaa un la sheegi karaa bad kuwan kenyaanska way kala barteen soomaalida egadan waxay u kala barteen way la dhaqdeen wayna la degan yihiin luuqadda yaro kasaayin qofkan af saaxil zaa'id u kasayin waxay moodayen inuu soomaali ka yimaado balse waddankan waddan ka fiican ma laho waddankan soomaalida waa lagu soo dhaweeyey waddan becsharaa ku haystiin horumar akhris dhaqaale wax walbo waddankii dhalintii yararkeed waalidka mas-uuliyaddiisa ma qaadanaya dhalintii way hallaabaysaa dhalintan hadda wax samaynaysa waxa u geenaya drugs kaniinkan buluuga white kula dhaa soo baxay bangiga ciyaalkii waxaa muqaadaraadda isticmaalayaan cunuga hadda la dilo oo kale toddobiy toban sana u jiray kuwa dileen shan iyo toban sanay jireen waa ciyaal ka yaryar kulligoodba siddeed toban sana wax gaara ma laho marka waktimada iskuullada lasoo xiro yay faldambiyeedkan zaa'id u sameeyaan marka hadda waxaa waaye waktigan hadda iskuulka la xiray waalidka waxaan u baaqaynaa inay cunugooda ay ilaalsadaan cunugaada adiga waa xoolaha tabca aa ku tabcinaysay cunugaada akhris inaa geyso cunugaada waa inaa investment ku samayso oo cunug fiican u noqdo aa ka fikirto cunugaada siduu dhakhtar ku noqon lahaa siduu macallin ku noqon lahaa siduu bulshada wax ugu soo dari lahaa laakiin cunugaada maanta haddii la leeyahay waa tug adigana markii la qabto dowladda qabato maxkamadda iyo meel la geeyo lacag aa la daba taaganta inaa rabto cunugaada soo sidays aad wax aad u fulxun wax lagu farxamaa waalidka naftigiisa dembi uu leeyahay waa cunuga adaa dhashay cunugaada adiga reebo anaga haddaan dowlad nahay waxaan u baaqaynaa waalidka inay ilmahooda ay ku filnaadaan haddaad adiga cunugaada haysan weyso dowladdu way soo joostay ilmahaada waa lagu hayn marka wakhtigii hore laisbambeliseenaya waa lasoo dhaafay hadda waxaa waaye waxaa la isku qabaan bir baa laisku qaban wax la cafinayo ma laho hadduu cunugaada guriga galo waa lagu soo dabageli hadduu dug galo waa lagu dabageli hadduu tuug yahay cunugaada haddaa ka daba imaata adigana waa lagu xuri oo waayaho cunugaada haddaa ogsoontahay inuu dambiiliya uu tuugya aan noo sheegin anag waxaa waaye waa act of conspiracy waa qaada iyo qarya tuug iyo heshiiskiis baa tihin adaa hataa tuug baa tihin marka cunugaada waa inaad bulshada ka qabato hadduu tuug yahay oo cunugaada aa geysa meel dhaqan celisa cunugaada aad la taxaadirto ilmaha adaa dhashay ilmahaada ilaalso anaga ilmahaada kuma ilaalinayno hadduu dembiile yahay oon qabanno anaga daba imaan wiilkii daraad dhintay asagoo tuug buhaa waxaa la sheegayaa inay tuugada dhexdooda isdileen kuwa xeerna qaarkood waa tuug marka waxa isdilaayo waa ilmaha ayaka tuugadii dhexdooda wax iska xadeen telefon baa la isku dilaya telefon qof ka dafi qofka adiga mindi buu ku gelini adigana mindi baa gelini marka dhexdooda isxadaayaan tuugadii waa isku soo joogsatay waxaana maqlaya waqtiga ramadaankai uu dhammaanaya yaa nin wadaad ah telefon laga xaday wadaadka ilaahay wuu baryay ayakii ba isku joosteen islaanayaan marka dhalinta yarka tuugada waxay isku xiran tuugada soomaali kale wax kuma jirto tuuga madow waa ku jiraan oo ka yimaadaan meesha madaland ladho meelahan magunda ilaa iyo kinyago maxaa la dhahaya ilaa iyo majengo oo soomaali degnayn kinyago iyo majengo soomaali ma degno laakiin nimankaa tuugada iyo waxaa isku xiran tuugadii soomaalidii way isfahmeen ilmaha yarka iskuulkay akhristeen luuqadda yar kasahayn marka shaqo kale ma hayan shaqa tuugnimay hayan anaga haddaan dowlad nahay waan usoo joosannay waxaa lagu qabanay sharcigaa lagu qabanay waana la xiri waana shaqaa laga qaban shaqadan hadda way socotaa marka waalidka ha isdejiyaan amniga waa saxsan yahay boqolkiiba boqol xaafadda way degan tahay habeenahan operations baa socdaa operations qofkii dembiile unbaa la qabani qofaa dembi lehenna lama qabanayo saasaan nii sheega